halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o ad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan oad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis sagaalka bisha nofembar sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi qodobadaan idiin hayna waxaa dhegaystayaal ka mid a cabsi laga qabo fatahaada ka dhasha webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaan ka digaynaa in laga dheeraado hantidana laga dheeraysto ilmahana laga dheeraado oo casir dheer loo sii diyaargaroobo intii maaragtayadhow dhibaato iyo baabuurha loo raadiyey iyo biyaha laga dhexbixiy iyo hala jiidiya intay ahaan lahayd
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan daadad iyaguna dhibaato ka geystay deegaana ku yaala dhadhaab jaridda dhirta ee ismaamulka soomaalida etoobiya uu sheegay in gobollada qaarkood ay ku soo badanayso iyo ganacsiga onlaynka ee been abuurka ah iyo sida looga feejignaan karayo qodobadaas iyo wararkii caalamka ead maqli doontaan marka horese warkii dunida wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa arbacadii shalay ku baaqay dowlad ay falastiin leedahay oo ka talisa daanta galbeed iyo marinka khaza oo midaysan kadib marka dagaalka hadda socdaa uu dhammaado arrintan ayaa ah tallaabo ay falastiin dowlad buuxda ku noqon karto aragtidan dowladda maraykanka ayaa sii soo faynaysa farqiga u dhexeeya maraykanka iyo israa'il oo ay xulufo yihiin marka laga hadlayo dhulka reer falastiin kadib dagaalka israa'il iyo xamaas u dhexeeya hadalka blinken ee la xidhiira sida maraykanku u arko tallaabada xigta ee khaza ayaa sidoo kale hor joogsanaysa hadalla saraakiisha midigta fog ee israa'iil iyo taageeradayaashoodu ay maalmahan wareejinayeen ra-iisul wasaare benyamin netanyahu ayaa isniintii lasoo dhaafay sheegay inay u badan tahay in milatariga israa'iil oo amniga khaza si abadiya u maamuli doono arrintaasoo walaac gelisay dowladda maraykanka blinken oo warfidyaanka kula hadlayay isagoo jooga magaalada tokyo ee dalka jaban ayaa sheegay in qorshe kasta oo khaza la xidhiira dagaalka kadib uu ahaado maamul ay falastiin hogaamiso oo daanta galbeed iyo marinka khaza ay ku midaysan yihiin isuduwaha hay-adda save the children la-aanteeda falastiin jason lee ayaa ku baaqay xabad joojin bini aadannimo oo dagaalka ka socda khaza waxa uu sheegay in carruurta khaza uu dagaalku dhibaato aad u daran ku hayo dhinacyada ishaya oo dhanna lala xisaabtami doono waraysi uu siiyey v o eda ayuu ku sheegay in tobankii daqiiqaba hal cunug uu dhinto shantii daqiiqana uu hal cunug dhaawacmo dhaawacyada ayuu ku sheegay kuwo daran oo nolosha ilmaha si weyn u beddelaya waxa uu sheegay in boqolkiiba lixdan dadka reer khaza ay ka barakaceen goobahoodii jason lee ayaa sheegay in marinku aanu biyo iyo cunto ku filan haysanin qoysaska ayuu sheegay in maalintii hal mar ay wax cunaan isagoo intaasi ku daray in xabad joojin deg dega la sameeyo wararkii caalamkuna dhegaystayaal waa naga intaa subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington cabsi aad u badan ayaa ka jirta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waa roobabka xilliga deyrka oo hadda aad u da-aya iyo qulqulka webiga ayaa mas-uuliyiinta gobolku sheegeen inay dhibaato badan keeni karaan wariyaha v o ede beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray waxaa sii kordhaya digniinaha laga bixinaya fatahaad uu magaalada beledweyne ka geysto webiga shabeelle oo xilligan biyo xoogan wada roobabka xilliga deerta ayaa waxaay ka da-ayaan gobolka hiiraan iyo gobolka ismaamulka kilinka shanaad ee dalka etoobiya inkastoo weli biyihii guurtada aanu weli soo gaarin beledweyne haddana in ku dhow boqolkiiba sagaashan dadkii deganaa magaalada waxay u barakaceen dhulka taagaga ah gaar ahaan xaafadda ceel jaalle guddoomiyaha arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan cabdiwaajid cumar nuuriyow cambagooye oo warfidayaanka kula hadlay magaalada beledweyne ayaa waxa uu dadka uga digay inay kusii nagaadaan hareeraha webiga shabeelle digniintii koowaad oo aan bixinayn horta atenshinka koowaad diyaargaroowa waxaa soo socda biyo culus intana waa ka aragnaa laba xaaladood oo aad u culculus ayaa bulshadii reer hiiraan oo haddaan mas-uulka kaan haysata madarkii oo iska taagan roobkii oo maalin walba iyo habeen walba da'aayo dadkii biyihii ka baxay oo aan musqulo lahayn biyo loo joogi kara ma aha xowley ku socdaa maalin walba baac buu kusii daroohayaa webiga sidaa darteed marka waxaan uga digaynaa dadka webiga hareerihiisa jooga haddii aan nahay maamulka gobolka ee degmada waxaan waxaan ka digaynaa in laga dheeraado hantidana laga dheeraysto ilmahana laga dheeraado oo casir dheer loo sii diyaargaroobo intii maaragtayadhow dhibaato iyo baabuurha loo raadiyey iyo biyaha laga dhexbixiy iyo hala jiidiya intay ahaan lahayd in casir dheer looga diyaargaroobo taasaan ku digaynaa tuulooyin badan oo ku teedsan webiga shabeelle dhinaca waqooyina ka xiga magaalada beledweyne ayaa durba dadku waxay bilaabeen inay ka barakacaan maadaama aanu shaki ku jirin in beledweyne iyo deegaanada u dhow saacadaha soo socda fatahaad ay ku soo fool leedahay magaceygana khadiijo xasanaa la yidhaah maqley annaka waxaan rabnaa wax inala siiyo cunto waa u baahannahay bac waa u baahannahay haye dhaqsadahe baakoodhin waa u baahan waxaan u baahneenba male waa kan rafaadkanan fadhina biyaay soo barakii guryihii bidbidbid meelanka jooskadaan waay maxaan ku sugunnahay waxaan ku sugunnahayba male waxaan ku sugunnaha ma ilaahaynan sugoohayna iyo idinkaa kornii da'ayni waxaan ka codsanaynaa baac waxaan cugno hayehe beeso wax kasto aan u baahannahay oona dawladda ka cuskanayna oo daadadka fatahaadka eh oo hadda tuulada beledusalaam la yidhaahdo oo barakaca aad hadda looga kala buxuuhayo oo ka soo tagay haddaannu maanta oo taagan tuulada la yidhaahdo bacaad buuke oo taagan oo macnaha fasahaadkaas asiga eh aawadeeda meeshaas ugu soo baqday gargaaran u baahannahay oo wax walba le beerahayni waa ka soo tagnay biyaha qabsaday xaafadayni waa ka soo tagnay biyaha qabsaday intaba haddas ilaahay kuu diidin biyaha soo fatahaad ahaa na soo qabsaday haddayna soo qabsadeen haddas ilahay kuu diidin haddana waxaan u baahannahay gargaar baan u baahannahay webiga shabeelle ayaa sidoo kale waxa uu toddobaadkan ku fatahay degmooyin ka tirsan ismaamulka soomaalida ethoobiya xaafadaha beledweyne waxaa ku haray dad aad u tiro yar oo qaarkoodba xilligan ku jira sidii ay uga baxsan lahaayeen biyaha xooggan ee magaalada ku soo fool leh magaceygu waa axmed isaaq muuse cali kidiye waxaan ahay nin ree hiiraane u dhashay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda buundiweyn waxaan joognaa magaaladii beledweyne gaar ahaan shabcali jimcaale buundaweyn afkeeda ninkii reer beledweyne oo asal oo yaqaano mise beledweyne joogi jiray waxaa jiro roobab ilaahay na sii waa qeyr ilaahay oo keenay alxamdulilaah magaaladii haddartaan biyo ka sukow roobkii daad ahaan ay ummadda u qaxeen ha noqoto magaaladu waa dhiiqo waa jaam bajaad baabuur iska roge baalladan noohadan jaran wixii o dhan waa la laayahay magaalada waxaa ku soo haray dad yaroo kooban intaasna waa iska nasiibsanayna dhaheenoo hadda bixi maynay dhaheenoo anaa ka mid ah haddar waqti xadarka aniga aan socdo guri aan raadiyey ujaara waxaan ka raadiyey ceel jaalle mid baktoo nasiiboo xiran aan soo helay mana helin waana helay
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
isla wararka fatahaada ayaanu ku jirnaa ee boqolaal qoys ayaa ku barakacay daadad xoog badan iyo fatahaado ka dhashay robab culus oo maalmahan ka da'ayey xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda xeryaha dhadhaab maxamed baaruud xuseen magacayda xaawa cali ibraahim aan lahaa habeenkii saan u seexnay waxaan u aragnay uun biyo saas noogu weerarsanoo biyihii uun dhab biyihii intan uma socdaan intan uma socdaan labadhaxdin bay istaan guryihiin bay fad ku noqdeen roobab mahiigaan oo maalmahan ka daaya deegaanka dhadhaab iyo xeryaha qaxootiga ayaa keenay daadad iyo fatahaado ballaaran oo saameyn ku yeeshay isku socodka gaadiidka iyo bulshada xaafadaha xeryaha ifawan dhagaxleeye ifatuu ayaa waxaa galay biyo badan haba ugu darnaatay xerada qaxootiga ifawan oo boqolkiiba in ka badan toddobaatanna ay guryaha biyaha galeen magaceyga shariifi ibraahim cali waan silacsannahay walaalo xaafadaha xaafadii ugu silacsaneedaan ugu rafaadsaneedaan ugu qarmuunsaneedaan deganeen guri waxaa noo dhisnaya carish carishka oo bacbac saarnaa noo dhisnay bacbacdii carishkii aa saarnaay dhinac dhaabunbaa aheed waa nagu soo kordhigno midda ugu horreysa horta ilmihii wixii qajaf qajafkii oo raashiinka aanoo oo noo yaala oo ilmaha u korsanayna biyaa naga qaada saan hadda ilmaha wallaahi bilaahi birifaliray alla kareeca cunta ugu dhiga jidadka ayaa xirmay waxaana bara kacay dad badan halka kuwo kalena ay goodoon ku yihiin xaafadihii ay ku noolaayeen qaar ka mida dadka ku nool xaafadaha ay biyaha sida daran u harqiyeen ayaan la hadalay waxayna ka sheekeeyeen culeysyada ay dareemayaan banaankaan aan fadhinaa inaa wax noo qabtaan rabnaa wax walbaan u baahanahay bacdaan u baahanahay hungurigaan u baahanahay kaas dhan waana wada qocin raashin dhan ma haysan balbalada ilaa kamaal caarishki xumayaa ii dhisnaa yid caarishka hadaad biyaha intaa ka bataa dhista saas oo soo buuxsad wuu soo dimo asagoo dhan dhan wuunuu soo gudmo cabsaa ugu soo baxana ilmahaana soo cunba shacabka ayaa baaq u diray hay-adaha gargaarka inay gurmad la soo gaaraan nin magacay hawmiyog sana la dhahaa Waxa- waxaa kusoo kacanay meeshaan ji mid ka hadlaya guddoomiyeena waaye marka biyaana galay raashin ma dhahda aqal ma dhahda wixii dhammaal biyaha naga qaaday marka ilmahayna la soo ararnay hool nuka aan haysana ma laha gogol ma haysana ee, marka bac ma haysana marka wixii oo guddoomiyihii aan ka- ka hadlaayay dhibaatadiyaa jirtaa marka ilmihii hataa biyaha waa iga soo baxa waayan hadda ilmahayna hataa wixii yar yar walaal cidoolaas geey magacay suldaana aadan cusmaanaa la dhahaa tan kale waxaan waay jiaan fadhiya ji fo aan fadhiya ji fo biyaa iga soo gale wax yaroo kaatiin ahaan lahay kaatiinkii beriga waxkaas xaggaas alaabadiis iyo wixiisa ay ku hallaabeen waan kasoo guuray nafta taya lasoo baqday aan inta la imaaday waxoo yaroo caruur ahaan qabay caruurtiaan soo qaatay marka waxaa kaloo jira ji- dariska cunug oo biyaha ku dhex dhacay oo sakaraad ahaa fotuu lala cararay makase marka dhibkaasaa noo weyn dhibaatada hunguriga rafaad dhankooda mas-uuliyiinta xerada if ayaa qaarkood la hadlay warbaahinta waxayna sharxeen saamaynta ay roobabka iyo biyaha badan ee xerada soo galay ay ku yeesheen bulshada ku dhaqan xerada qaxootiga ifo magacayga waa cali cabdul yuusuf Eh, waxaan gudoomiye ka ahay eh, xaafad lagu magacaabo jifor Eh, runtii waxaana galay daad Eh, gurihii dhan waan ka soo qaxnay Eh, waxaan deganahay halkaaday arkayso oo eh, buushashkan ay bacay hayaad noo saaran yihiin Eh, haddii ahaan lahayd wixii la cun lahaa ama hal- xoogihii yaraa ama biriiskii laga soo qaatay keer wixii biyaha la tagay Eh, runtii wax hadda aan fara ku hayno eh, aan hadda aan leenahay ilmaha wax ooga qabsada ama ilmaha hataa waxaa iska macquul ah in hadda ilmihii waxba loo karayn aysan hayninba nadaafadda ayaa ah mid liidata waxaana isku darmay biyihii wasaqda iyo musqulaha buux dhaafay xeryaha ifwan ifotu iyo dhagaxle ayaana ugu daran waxayna dadku qabaan cabsi ah cudurrada dhasha xilliyada biyaha sida shuban biyoodka sidoo kale wadooyinka isku xira qeybaha kala duwan ee xeryaha ayaa go-ay waxaana hakad gala isku socodka gudaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab arrintan ayaa sidoo kale saameyn ballaaran ku yeelatay ganacsiga isku socodka bulshada iyo nolosha guud waxaan sidoo kale jirin gurmad muuqda oo lagu caawinaya dadka ay biyuhu saameynta ku yeesheen inkastoo ay adagtahay sidii loo gaari lahaa maadaama dhammaan gaadiidka qeybihiisa kala duwan aysan gaari karin qeybaha kala duwan ee xeryaha ay dhibaatadu ka jirto maxamed baaruud xuseen v o a dhadhaab
subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinma gobollo ka tirsan ismaamulka soomaalida ee etoobiya ayaa waxaa ka jira jirista dhirta iyadoo maamulkuna uu sheegay inay qaadeen tallaabooyin lagaga hortegayo xaalufinta deegaanka xilli saamaynta isbeddelka cimiladu ay dhibaato ku hayso gobolka geeska afrika wariyaha v o eda magaalada jigjiga maxamed waa maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa haddaba arrimahaasi ka waraystay wasiir ku-xigeenka ilaalinta deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga ah ee dowlad deegaanka soomaalida cabduqaadir maxamed xasan
guud ahaan xafiiska ilaalinta deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga een, isbeddelkii markuu deegaanka curtay kadib ayaa xafiis ilaa heer kabine laga dhigay iyadoo laga duulayay muhiimadda een, uu u leeyahay deegaanka xafiiskan sababtoo ah bay-adan aan ku noolnahay haddii aan laga hortegin xaalufka iyo dhibaatooyinka loo geysanayo een, nolosha lagu noolyahay iyo isbeddelka cimilada iyo xaaladda ee guud ahaan jawiga maadaama uu isbedeli karo si marka een, nolol degan ay bulshada ugu noolaato iyo xafiiskan horta awood intaa la-eg loo siiyey guud ahaanna een, waxaan ka samaynay deegaanka oo dhan in eh, nidaam wacyigelin kadib shuruuc baa ka taala een, eh, hab deegaameedka ama xaalufka ama maxay ahayde dhirtaba sidii loo isticmaali lahaa marka iyadoo taa dadkii aan ku wacyigelinay nidaamka sharciga loo marayo ayaan gobolada iyo degmooyinka dhammaan aan wacyigelin siinay tababarna halkan ku siinay intaan u wada yeernay kadibna waxaan kala hadalnay arrintamaan deegaankeena ugu badan waxaa weeyaan Een, inagu ma lihin warshado badan oo maanta eh, hawadii wasaqaynaya laakiin maadaama dadku een, dad sabool ay yihiin deegaan hadda soo korayaan nahay een, waxaa ka jira xaalaf badan iyo abaaro soo noqnoqday taas oo mar walba sababta marka isbeddelka cimilada ee dhibaatooyin ka dhasha ay ka dhashaan martaa si looga gaashaanta ayaa waxaan sameynay in eh, dhammaan eh, gobollada aan isleenahay hood ama waa waa meelaha ugu daran ee dhibaatooyinka ugu badan ee deegaanka lagu haya tusaale ahaan dhuxusha meelaha laga shidoo kale ayaan si gaar ahaaneed aan u tagnay ka xafiis ahaan wacyigelin ballaaran ka samaynay nidaamka sharciga wuxuu ka qaban aan barnay een, dhammaan aan u dhaadhicinay waa usoo noqon doonaa bayaanada iyo shuruucda markaa ee lagula dagaalamayo dadka markaasi ku howlan arrimaha rijarista iyo dhuxlaysiga bal waa kuwe ee gobolada markaas ugu daran deegaanka dhanka hadday timaado rijarista iyo dhuxlaysiga gobolada ugu daran waxaa weeyaan een, gobolkan jarar gobolka faafan een, gobolkan erar oo hadda een, la barbaranay horey looma aqoonin laakiin hadda wuu kusoo biirayaa qaybo ka mid ah oo maxay ahayd dhankan weliba een, faafan soo xiga ee meelaha ugu daran hadda een, laga bilaabay ay tahay sidoo kale gobolka city dhuxusha horta een, hadda deegaankiina laga shido laba qaybood bay isugu jirtaa qayb magaaladan jigjiga ayaa ganacsi loo keenaa qaybna een, si sharci darra ayay xadka uga tallowdaa taa totally dee ciidanka awaamiir adag bay u haystaan oo inayna ka bixi karin xadka gaadhigii lagu arko isagoo wada ee xadka ka tallaabayana in gaadhiga gaar baa ee, tallaabo looga qaadi darawalka gaar baa looga qaadi ciddii lahayd gaar baa looga qaadi godka ee dhuxusha lagu shidayna ciddii lahayd gaar baa looga qaadi waad faahfaahisay gobolada ugu daran Ee, waxaa jira dad ku howlan arrimaha rijarista iyo dhuxlaysiga markay timaado oo ay u tahay shaqo abuur waxayna sheegeen inay camal u tahay arrimahan marka ma jira qorshayaal aad shaqo abuur ugu sameynaysaan dadkaasi si arrimahan looga hortago Een, xaqiiqdii haddaan ka hadalno horta dadkan dhuxusha ka shaqeeya ganacsatada iyo dadka shacabka ee dhuxusha shidaan u kala qaadaynaa dadka dhuxusha shida markaan goobahooda ugu tagnay aan waraysanay oon xaaladda ku sugan yihiin iyo waxa u geeyey markaan eegnay iyo waxay ka faa'iidayaan aad bay u kala fog yihiin waxay u bixiyeenba shacabkii markaan la kulannay hana deyn hana deyn bixin arrintaasay ka dhigan tahay waxaan ay dhuxushan ee deegaankooda u baabi'inayaan inayna faa'iido ku qabin geed god bay shidayaan godka inta la shidaya islaamaa lacag u diraya jaad baa loo dirayaa ee, marka jaadkii iyo wixiisay u cunayaan markii dhuxusha soo baxdo la xisaabtama deyn baa lagu yeelan meeshay faa'iide iyo caruurtooda inay wax u he- u helaan ay ku xisaabtamayeen deyn kalaa lagu yeelan waxaa la dhihi marka deynteedaysi ama god kale iish dhibaatay ku qabaan hal faa'iidaa kuma qabaan marka ee, dan baa noo geysay bay dhaheen laakiin markaan annagaan ka tusnay dhammaan way noo garaabeen dadkii inay marka arrintaa deegaan ahaana dhibaato ku hayaan ayagana naftooda dhibaato ku hayaan arrintaana ay u noqotay hana deyn hana deyn bixin marka inay iska deynayaan intaan wacyigelinta siinay waa noo ballan qaadeen guud ahaan annagoo ka xafiis ahaan waxaan ballan qaadeen hadda ee meelaha ugu daran gobolkan faafan iyo gobolka jararba mashaariic baan ka wadnaa dadka ugu darnaa ee dhuxusha ka shaqaynayey meelaha ugu darnaa ee maxay ahayde ee de- ee dhibaatada ka jirtay dad baan kasoo xulanay qoysas baan kasoo xulanay min la- min laba qabale faafan ilaa afar qabale baan ka xulanay jararna ilaa laba qabale baan ka xulanay qabalahii ugu darnaa ah Een, jarar ilaa afar qabale baan iyadan ka xulanay degmada araarsi iyo degmada dhagax buur ba isugu jirta waxaan ugu tahay dadka marka in noloshooda dib loo soo celiyo oo xoolihii ee, abaaraha ee abaarta ay saamaysay ee ka baaba'ay in dib loogu iibiyo Een, in maxay ahayde qalab ay adeegsadaan oo dhuxushan ay iskaga daayaan oo gaagurihii ka mid yihiin Een, ee, abuurkii xulkaha uu ka mid yahay in dib noloshooda loo soo kabo shaqo abuur in loo sameeyo dukaama loo furo waxyaalo bilow ah waan u bilownay oo labada gobolba aad baan xoogga u saarnay Een, intaana waan sii xoojin doonaa Ee, dhanka kale mudane wasiir ku-xigeen ee ma jiraan shuruuc qabanaysa dadka ku howlan arrimaha dhirjarista mase jiraan dad ilaa iyo hadda sharciga la horgeeyey ha een, way jiraan dad sharciga la horgeeyey Ee, goboladan kuu sheegayay dhammaan dadaallo badan bay sameeyeen maamulada goboladan aad baan ugu mahadcelinaynaa aad bay uga shaqeeyaan dhammaantoodna awaamirihii aan siinay bayaankii baan siinay ee, u akhrinay lagu tababaray ee, tallaabadii iyo sharciga ay marin lahaayeen Ee, way jiraan gobolada marka dad badan oo sharciga la waafajiyey sharcigana wuu cad yahay Ee, cid walba kaalintay ku leedahay dembigeedaa lagu qaadaya
kaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir maxamed xasan wasiir ku-xigeenka xafiiska ilaalinta deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo u waramayey wariyaha v o ed ee magaalada jigjiga Cabdira- waa maxamed cabdiraxmaan ogaas gata subax wanaagsan markale dhegeystayaal haatanna nairobi xilli ganacsiga online-ka ahi uu hadda dunida aad ugu soo badanayo ayaa waxaa taa barbar socda shirkado been abuur ah oo macaamiil badan dhac u geysta sida ay warbixintan ku eegeyso wariyaha v o eda nairobi intisaar saalax xuseen dhowaanahan waxaa aada u soo batay shirkado ganacsi oo been abuur ah oo ku shaqeeya suuqa online-ka ee internetka kuwaasoo dadka usoo bandhiga alaabo kadibna markaa dadka alaabahaasi ay soo dalbadaan weydiiya lacaga hormaraysa oo aan taleefanada dib uga qaban haddaba qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada nairobi ayaa ka cabanaya suuqyada noocan u shaqeeya siyaad iyo caasho waxa ay ka mid yihiin dadka lacagaha looga dhacay ganacsiyada been abuurka ee internetka ee waayadan dambe soo batay magacaygu waa siyaash shukri maxamed internetka runtii caqabadaha faraha badan uu leeyahay way jirtaa aniga siyaad ahaan ayaa hadda ku hore lacag sidaa laiga dhacay intay leedahay lacag ku shub lacagtaas waana faa'iidana way kuu sameynaysaa haddana waad lacagtaadana way kuu soo laabanaysaa faa'iidana waa ka helaysaa ayaan lacag ku shubay kadibna lacagtii markaan ku shubay lacagtii sidee marka ku tagtay runtii khasaara iga soo gaaray marka waxaan leeyahay shacabka internetka waa laisku dhacaa wayna jirtaa waa dhibaatooyin fara badan ee maalmahan bulshada kusoo badana waxyaalaha ka mid ah dad waxaa jira ku dhahay alaabahaas alaabaan u baahan alaaba intay soo dhiga online-ka lacag dhibuusa dhig waa lagu soo dirayaa haddana sidii marka alaabtina aalaabtina aada helaynin lacagtaadina kaa baxday dhibuuskeed marka waxaan leeyahay runtii bulshada inay ka fajignaato arrinta iyadee way kusoo badanaysa maalmahan marka runtii waan uga digayaa magacayga caasho waaye tictoka waxaa ku arkay dad alaab haysiinayaan ani i was like oh alaabyaashan qurux waaye guriga lagu sharxo so i'm gonna go inaa odagareysto so markaa odagareystay they told me uh, lacag deposit deep first so marka lacagta depositka dhiibe meeshii oo oo laga wici lahaay way iga block gareeyeen meel kalena aa kala xiriiri lahaay dhammaha mahay there is something that you should know inaa just just gareenin qof oo waxa internetka ka gadaayo because these days internetka waxa laga gadaayo sometimes mostly xataa it's not safe and dadka way ku scam gareynayaan maxamed xuseen buhaari oo ah bare dhanka suuqgeynta dijitaalka ah ayaa sharaxaya sida dadka ay ku xaqiijin karaan meelaha ay wax ka iibsanayaan inay yihiin ganacsiyada saxda ah ee onlineka waxay leeyihiin ganacsiyada qaar website ay social media kala duwanna ay soo dhexmirsiyaan linkiga markaasi productiga ama alaabta ay rabaan in dadku ay tusaan kadibna qofka halkaasi uu ka raaco deedna websiteki uu tago oo halkaa uu ka gato alaabtii marka arabtid in wax alaab qof ay ka gadatid in qofkani aad hubisay akoonkiisu inuu tiro fiicanad ay ku xiran yihiin taas micnaheed waxay ka dhigan tahay in la tirsgarayn karo ama la aamini karo kadibna alaabtii aad ka dalbato alaabtaasna haddii uu kuu keeno kadib aad lacagta aad siiso keliya waxay ku xiran tahay qaabka aad iskula hadashaan ama aad iskula baangaraysaan laakiin sida ugu saxsan waxay tahay aad ku aamini karto in kambaniya aqoon aad u leedahay sidoo kalena aad iska hubisid flowaska ama dadka ku xiran iyo feedbackyada kala duwan ay bixinayaan ama meeshaay ku qorayaan marba haddii kambanigani uu ku dhaho lacagta soo hormari taas waxay ka dhigan tahay in dadku ay ku dhacaan ama scamer kambani ay yihiin laakiin kambaniyada kale kuma dhahayaan lacagta soo hormari ilaa aad alaabta aad heshid oo aad hubsatid kadib aad lacagta u diraysaa
intisaar saale xuseen v o a nairobi
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhigga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
subax wanaagsan markale dhegeystayaal gebagabada idaacaddaanan ku sii siqaynaa haddii aan wararkii caalamka midka ugu muhiimsan idiin dulmaro wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa arbacadii shalay ku baaqay
in dowlad falastiin ay leedahay oo ka talisa daanta qalbeedi- daanta galbeedii marinka khazo midaysan la helo kadib marka dagaalka hadda socda uu dhammaado aragtida dowladda maraykanka ayaa sii soo faynaysa farqiga u dhexeeya maraykanka iyo israel oo ay xulfo yihiin marka laga hadlayo dhulka reer falastiin kadib dagaalka xamaas iyo israel hadda u dhexeeya hadalka blinken ee la xiriira sida maraykanku u arko tallaabada xigta ee khaza ayaa sidoo kale hor joogsanaysa hadallo saraakiisha midigta fog ee israel iyo taageerayaashoodu ay maalmahan la wareegayeen ra-iisul wasaare benjamin netanyahu ayaa isniintii lasoo dhaafay sheegay inay u badan tahay in militariga israel uu amniga khaza si abadiya u maamuli doono arrintaas oo walaac gelisay dowladda maraykanka haatanna dhinacii heesaha aynu u baydhno heestaas ay qaadaysa fanaanada caasho sheekh axmed ayaa u dambeysay idaacaddayadii saakii caalamka inta haddii la dhada maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigu ah maxamed cabdi nuur xasan nuur bukhaari iyo dhammaan saaxiibada v o a oo dhammaanteed idinkaga tegayna sidaas iyo nabadgelyo